asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey dagaalada iyo duqiimaha yuhuudda ee ka wadamarinka goodoonsan ee khaza waxaan maanta oo khamiis ah dhanka kalena ku beegan maalinkii afar boqol afartan iyo lixaad oo xiriir ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonnaa duqiimo afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ay ciidamada yuhuuddu ka fuliyeen marinka goodoonsan ee khaza iyo dagaallo xooggan oo lagu jebiyey askarta saynada yuhuudda haddabaan ku horeyna duqaymaha ciidamada saynada yuhuudda waxay saacadii lasoo dhaafay ay weeraro kala duwan ka geysteen meelo badan oo dadka barakacyaasha ay degan yihiin oo ka mid ah marinka goodoonsan ee khaza iyagoona sidoo kale duqaymo ku dilay tiro suxufiyiinna oo ku sugan marinka goodoonsan ee khaza ciidamada yuhuudda waxay subaxii horee maanta oo khamiisa ay duqayna aad u xoogan ka geysteen guri ay dad shacabah degan yihiin oo ku yaala xaafadda zaytuun ee dhacda bariga magaalada khaza waxaana halkaas la warinayay inay ku shahiideen shan ruux oo shacab ah halka ay dhawco kala duwan soo gaareen labaatan ruux oo kale badankooduna yihiin dumar iyo carruur kooxaha gurmadka deg deg ayaana waxay sheegayaan inay burburka dhagaxaanta hoostiisa ay ku goodoonsan yihiin dad badan oo dhaawacyo ah iyo kuwo kaloo shuhada ah xilliga ay shaqaalaha gurmadka ay ku jireen daadgureynta dadka dhaawacyada qaba ayaana waxay ciidanka yuhuudda kala kulmeen weerar rasaaseen ah midaasi oo sii kordhisay khasaaraha shuhadada iyo dhaawacyada magaalada beytlaayi ee waqooyiga marinka khaza ayay sidoo kale ciidamada yuhuuddu ka geysteen duqin aad u xoogan waxaana qarxid ay samaysay duqinta laga maqlay dhammaan deegaanada hoos yimaada magaalada beytlaahi ah waxaana halkaasi ku shahiday dad badan oo shacab ah halkaay dhawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad fara badan sidoo kale waxay duqeeyeen diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda dhismo ku yeelay xerada jabaaliya dhacda waqooyiga marinka khaza waxaana halkaasi ku shahiday dad badan oo shacab ah halkaay dhawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad fara badan waxaa sidoo kale uu burbur xoogan soo gaaray dhismihii la beegsaday isla xeradani waddada qadiimiga ah guri ku yaalayay ciidanka yuhuuddu mar kale duqin la bartilmaamaysadeen khasaare shuhaada iyo dhaawaco iskugu jira ayaana halkaasi ka dhashay isbitaalka lacwada ee ku yaala deegaanka talla zactar ayay sidoo kale ciidamada yuhuuddu ka geysteen duqin aad u xoogan oo waxyeelo kala duwan sababtay dad goobjoogayaal la yeela wareedda dhakhaatiir ayaana waxay sheegeen in ciidamada yuhuudda ay halkaasi ku soo tuureen dhowr iyo toban gantaal kuwaasoo sababay inay dumeen derbiyada qaar isbitaalka sidoo kalena ay waxyeelo soo gaareen dadkii bukaanada ahaa shaqaaliya caafimaadka iyo weliba barakacyaashii isbitaalka gabaadka ka dhiganayay xubno ka tirsan ciidamada yuhuudda oo sitay diyaarad nooca qumaatiga u kacda ayaa waxay sidoo kale weerar rasaasina ka geysteen magaalada rafax ee dhacda cirifka fog ee koonfurta qidaaca khaza waxaana halkaasi ku shahday dad badan oo shacab ah kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen ciidamada yuhuudda waxay sidoo kale duqin aad u xoogan la dhaceen dad shacabba oo ku sugnaa bartamaha magaalada khaza waxaana halkaasi ku shahiday saddex ruux halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo du fara badan sidoo kale waxay ciidamada yuhuuda duqin aad u xooganla beegsadeen madraso ku taala xaafadda sheekh ridwaan ee waqooyiga magaalada khaza waxaana halkaas ku shahiday sida la soo warinayo tobannaan ruux oo barakacyaasha reer khaza ka mid ah kuwaasoo madrasadani ka dhiganaya gabaadii ka galaan duqeymaha yuhuudda ee ka soconaya qeybaha kala duwan ee qidaaca goodoonsan ee khaza halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen labaatan ruux oo kale dadka halkaasi ku sheeday ayaana waxaa ka mid ah carruur yaryar siday warbaahintu soo warinayso guri ku yaala xaafadda sawir ee koonfurta magaalada khaza duqeymo ay ka geysteen ciidamada yuhuudda waxaa ku shahiday dad badan oo shacab ah halkay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u fara badan kuwaasoo haatan lagu dabibaya dhaawacyadooda qaar ka mid ah isbitaallada ku yaala magaalada khaza duqeyna aad u xoogan ayay ciidanka yuhuuddu ka geysteen xerada nuseyraad ee bartamaha marinka khaza duqeyntanaadka u xoogan ayaana waxay sababtay istishaadka shan ruux oo suxufiyiin ah kuwaasoo ku holana soo gudbinta dhacdooyinka marinka khaza iyo duqeymaha maalinlaha ay ciidanka yuhuuddu ka wadaan marinka khaza tani ayaana waxay sii kordhisay tirada suxufiyiinta ee ku shahiiday duqeymaha yuhuudda ee ka wado marinka goodoonsan ee khaza iyadoona haatan marisa laba boqol iyo kow suxufi manahan markii ugu horraysay oo ay ciidanka yuhuuddu la beegsadaan suxufiyiin ku sugan marinka khaza waxaanay weligoodu ahaayeen kuwa isku dayaya inay aamusiyeen suxufiyiinta iyo guud ahaan saxaafadda iyagoona mararka qaar khaza ka jaraya internetka mararka qaarna duqeymo ku garaacaya goobaha ay ku sugan yihiin suxufiyiinta madaafiicda goobta iyo sidoo kale ciidamada yuhuudda ku garaaceen isbitaalka kamaal cadwaan ee ku yaala magaalada beytlaayi ee waqooyiga marinka khaza agaasimaha isbitaalka ayaana wuxuu sheegay inay jireen dad badan oo ku dhaawacmay duqeymahaasi gaari ay wateen dad shacaba oo ku socdaalayay xerada nuseyraad ee ku taala bartamaha marinka khaza duqeyn aad u xoogan oo ay ku beegsadeen ciidamada yuhuudda waxaa ku shahiiday shan ruux oo shacab ah halkay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo du fara badan ciidamada yuhuudda ayaa waxay sidoo kale geysteen duqeymo aad u xoogan oo sababay khasaare kala duwan oo iskugu jira dhimasho iyo dhaawac iyagoona beegsanaya meel kastoo iskugu yimaadaan dadka barakacyaasha ah waxaanay wararku sheegayeen ciidamada yuhuud ee duqanaado xoogan la beegsadeen guri ku yeela xaafadda zaytuun ee dhacda bariga magaalada khaza waxaana halkaasi ku shahiday tobannaan ruux halkii ay jiraan kuwo kaloo dhaawacmay afartan ruux ayaan lagu laayahay burburka dhagaxaanta hoostiisa xasuuqaad u daran oo ay ciidanka yuhuudda ka geysteen deegaanadii xaafada ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay soobeen istishaadka tobannaan ruux iyo dhaawac kuwo kaloo tiro badan guud aan xasuuqay ciidanka yuhuuddu geysteen saacadii lasoo dhaaf ayaana gaaraya ilaa iyo saddex xasuuq kuwaasoo ay ku shahideen ka badan saddex iyo labaatan ruux halkay dhawacyo kala duwan soo gaareen dad gaaraya afartan ruux oo kale iyadoo ay xusad mudan tahay in tobannaan ruux oo shuhadaah iyo kuwo kaloo dhawacyo kala duwan qabay kuwas xaniban yihiin burburka dhagaxaanta iyo biraha shubka hoostiisa tirada guud ee shuhadada muslimiinta tan iyo sanad kahor markii oo bilowday dagaalka khaza waxay haatan maraysaa in ka badan afartan iyo shan kun saddex boqol lixdan iyo kow ruux halkii dhaawacduna maraya in ka badan boqol iyo toddoba kun siddeed boqol iyo kow ruux oo kale tani ayaana waxay ka dhigan tahay in muddo afar iyo toban bilood oo uu socdo dagaalka marinka khaza ay ciidamada yuhuudda si isumida u duqeynayeen min waqooyi ilaa iyo koonfur bari ilaa iyo bartamaha waxaana saacadaha iyo maalmahayna soo aadan suurtagal ah inay kororto khasaaraha dhimashada iyo dhaawac dadka reer khaza maadaamay weli socdaan duqaymaha yuhuuddan ay saar xandaraha u beegsanayaan dadka barakacyaasha ah geesta kale kooxaha muqaamada falastiin ayaa waxay weeraro kala duwan ku beegsadeen ciidamada cadowga yuhuudda ee duulaanka gardarada ku soo qaaday deegaanada kala duwan ee marinka godoonsan ee khaza gumaadka iyo xasuuqyada wuxuu shirmadana halkaasi ka wadaa weeraraday dagaalyanada muqaamadu ku beegsadeen askarta yuhuud ayaan iskugu jira kuwa toos ah duqimo lagu garaacay saldhigyadooda iyo weliba weerarada bagallah oo khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey yuhuudda dagaalyahanada alkhasaam oo waa garabka militari ee kooxda muqaamada falastiin waxay sheegeen mid ka mid ah dagaalyahanadooda uu bamgacmeed ku weeraray majmuuco ka tirsan ciidamada yuhuudda oo ku sugnaa bariga xerada jabaaliya ee waqooyiga marinka khaza waxaana weerarka si bambada loo adeegsaday ka dhashay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira sidoo kale waxay ciidamada muqaamada gaari mikraafa ku beegsadeen xerada jabaaliya ee bartamaha marinka iyagoona adeegsanaya gantaalka alyaasiin boqol iyo shan ayay gaarigan gebiyahaantiisa burburiyeen wixii askari la soctay ayaana waxay u qaybsameen wax dhinta iyo wax dhaawacma sidoo kale ciidamada muqaamadu waxay gantaalo ku garaaceen xarun ciidamada yuhuudda ay ku leeyihiin duleedka nitsaarim ee koonfurta marinka khaza waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira sidoo kale waxay ciidamada muqaamada ee duuqiimo loo adeegsaday madaafiic ku garaaceen saldhig kale oo ay ciidamada yuhuudda ku sugan yihiin waxaana saldhigani yeelay tiro gaadiida ah dagaalyahanada muqaamada ayaana waxay si toos u beegsadeen gawaarida halkaasi yilay kooxaha muqaamada falastiin waxay sidoo kale gacanta ku dhigeen diyaarad nooca wax basaasta oo dulihii haabaysaya wada sare ee magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza waxayna dagaalyahanada muqaamada la wareegeen diyaaradda iyo dhammaan macluumaadka ee siday kooxaha muqaamada falastiin ayaa waxay sidoo kale toogasho ku dileen mid ka mid ah askarta saanad yuhuudda xilli uu ku sugnaa marinka khaza isla goobta ay ciidamada muqaamada ku jireen askariga yuhuudda waxay ku beegsadeen gaari mikraaf ah oo ay wateen shan ka mid ah ciidamada yuhuudda gantaalka alyaasiin boqol iyo shan ee lidka taangiyada ayaana la heleen gaarigani dhammaan askartii la socotay ayaana waxay u qaybsameen wax dhinta iyo wax dhaawacma muuqaal kooban oo ay baahiyeen qismiga iclaamka ee kooxda muqaamada falastiin ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa weeraro kala duwan ay kooxda muqaamada falastiin la beegsadeen cadowga duulaanka ku soo qaaday deegaanada kala duwan ee marinka khaza kilibkani oo soconaya qadar daqiiqad iyo ilbiriqsiyo ayaana waxau ku bilaabanayaa bartilmaameed ay kooxda muqaamada falastiin ka dhiganayaan gaariga shaman noociisana uu yahay mikraaf oo ku socdaalaya qaybo ka mid ah bartamaha marinka khaza waxaana gaarigan lala beegsanayaa gantaalka alyaasiin boqol iyo shan iyo lidka taangiyada waxaana halkaasi ku basbeelaya gaarigii iyo dhammaan askartii la soctay qaybaha dambe ee muuqaalkan ayaana waxaa lagu soo bandhigayaa diyaarad nooca sahanka oo ay dagaalyahanada muqaamada gacanta ku dhigeen iyagoo dib u farsameeyey kooxaha muqaamada falastiin ayaa lagu arkaya muuqaalka oo ay ku xardheen astaamaha kooxda muqaamada falastiin kooxaha muqaamada falastiin ayaa waxay marar badan la wareegeen diyaarad nooca saanka oo ay leeyihiin ciidamada yuhuudda waxayna dhammaantooda ku jireen xilligii gacanta lagu dhigayay howla basasnimo dagaalyahanada muqaamada ayna waxay muujiyeen in xitaa ay awood u leeyihiin ay gacanta ku dhigaan diyaaradaha daroonista ee yuhuudda u soo diraan hawada goobaha ay ku sugan yihiin dagaalyahanada muqaamada falastiin tani ayaana waxay muujinaysaa in ciidamada yuhuudda ay marnaba awood u lahayn inay xaqiijiyaan dhammaan ahdaaftii labaatin toddobadii oktoobar u soo duuleen waxaa kaliya haatan ku soo wareerana ay noqotay inay beegsadaan madaarista isbitaalada masaajidda iyo guryahay dadka barakacyaasha iskugu yimaadaan waxaana muuqatay in dagaalka khaza ay haatan ku gacan sareeyaan kooxaha muqaamada falastiin islamarkaana ay jabeen ciidamada yuhuudda iyo xulafadoodii ku garabsiinaya laynta abriyada